إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka subaxnimo idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ku dhowaad toban sarkaal oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay warar nafurnimo ah oo maalintii shalay ka dhacay magaalada muqdisho askari ka tirsan booliiska dowladda federaalka ayaa lagu dilay degmada dharkenley ee magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weeraro saf ballaaran ah ku qaaday qaar ka mid ah saldhigyada askarta kenya iyo kuwa maamulka jubbaland ay ku leeyihiin gobolka jubbada hoose golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ka hadlay dilkii ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku khaaruujisay guddoomiye ku-xigeenkii degmada wallaweyn waxaa magaalada ceerigaabo ee gobolka sana'a ka dhacay isku soo bax looga cabanayo qiimo koro dhanka biyaha shariif sheekh axmed madaxweynihii dowladdii ku-meel gaarka ayaa sheegay inuu wakhtiyada qaar isaga shakiyo inuu yahay nin dabbaal ah hoosu dhac ayaa ku yimiday miisaaniyaddii ay dowladda federaalka siin jirtay hay-adaheeda ammaanka tan oo ay walaac ka muujiyeen xildhibaannada baarlamaanka etoobiya ayaa hadal digniin ah u diray qowmiyadda tigreega kadib markii ay muujisay colaad ka dhan ah dowladda waddankaas in ka badan toddoba boqol oo carruur ah ayaa lagu afduubtay gudaha waddanka kenya iyo dhulka soomaaliyeed ee n f d intaasi waxay ahaayeen qodobada warkeenna ugu door karoonaa u diyaargarooba isagoo faahfaahsan قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
waa subaxnimo talaadaha taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha labiyo tobanaad ee dulxaja sanadka kun afar boqol kow iyo afartanka hijriyada dhanka kalena waafaqsan afarta bisha sideedaad sannadda labada kun iyo labaatanka warkii oo fidsan ku dhowaad toban sarkaal oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay warar nafurnimo ah oo maalintii shalay ka dhacay magaalada muqdisho faahfaahinta warkaas waxaa noo hayaa wariyaheenna maxamed daahir calasow camaliyadda nafuurnimo oo dhacday shalay duhurkii ayaa lala bartilmaameedsaday goob ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ee uu madaxda u yahay maxamed cabdilaahi farmaajo goobta la beegsaday ayaa ku taala degmada xamar jajab ee magaalada muqdisho waxaana xaruntan u dhow goobo muhiim ah sida xabsiga dhexe iyo saldhigga degmada xamar jajab magaalada muqdisho bartilmaameedka ayaa ahaa saraakiisha waxaana weerarka lagu soo beegay xilli ay goobtaasi ku kulansanaayeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir iyo saraakiil ciidan jugta qaraxa ayaa aada looga maqlay xamar jajab iyo meelo kale oo ka mid ah magaalada muqdisho waxaana saaka la helayaa tafaasiil dheeraad ah oo ku aadan khasaaraha uu sababay weerarkaasi oo mas-uuliyadda si buuxda ay u sheegatay xarakada shabaabulmujaahidiin war ka soo baxay taliska ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin oo laga sii daayay idaacadda andalus ee afkooda ku hadasha ayaa lagu sheegay in weerarkaasi lagu dilay sagaal ka tirsan saraakiisha iyo ciidamada dowladda ee bartilmaameedka uu ahaa talisku waxa ay sheegeen in weerarkaasi ay ku dhaawaceen afar iyo toban kale camaliyadan waxa ay qayb ka tahay howlgallada jihaadiga ah ee lagu ugaarsanayo cadowga isku soo bahaystay la dagaalanka ku dhaqanka shareecada islaamka iyo boobka hantida muslimiinta soomaaliyeed ayaa la sii raaciyay warka ka soo baxay taliska ciidamada shabaabul mujaahidiin weerarkan ayaa durbadiiba qalqal ku beeray madaxda iyo saraakiisha dowladda federaalka iyo siyaasiyiinta jooga muqdisho waxaana weerarka u dhacay xilli dowladda federaalka ay wajahayso qalqal siyaasadda ah markii ay fooda isdareen laba nin oo muddo isla soo shaqaynaya kuwaasi oo kale ah farmaajo iyo xasan cali kheyre waxaana weerarkan sidoo kale uu muujinaya in xarakada shabamujaadiin ay awood u leedahay wakhti kasta inay qaado weeraro dhiig uu ku daato iyadoo ku bartilmaameedsanaysa goobo istaraatiiji ah oo ammaankooda aad loo ilaaliyo islamarkaana ay ku nool yihiin mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan hay-adaha ammaanka dowladda oo shaqadoodu ay ahayd in ay ka hortagaan warna ka keenaan weerarada xarakada shaalmujahidiin ay ka wado gobolka banaadir askari ka tirsan booliiska dowladda federaalk ayaa lagu dilay degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in habeenkii xalay rag ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay toogteen askari ka tirsan booliiska dowladda federaalka askarigan ayaa waxaa lagu dilay xaafadda kaawogoday ee degmada dharkeenley dilka askarigan ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo sidoo kale shalay magaalada muqdisho lagu dilay askari ka tirsan booliiska dowladda federaalka kaasoo lagu dilay xaafadda weydow ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay weeraro saf ballaaran ah ku qaaday qaar ka mid ah saldhigyada askarta kenya iyo kuwa jubbaland ay ku leeyihiin gobolka jubbada hoose wararka naga soo gaaraya gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in habeenkii xalay weeraro saf ballaaran ah lagu qaaday qaar ka mid ah saldhigyada ciidamada kenya iyo askarta jubbaland saldhigyada la weeraray waxaa ka mid ah kulbiyow qooqaani hosiingow afmadow baarsanguuni iyo cabdala biroole oo dhammaantood ka tirsan gobolka jubbada hoose waxaana la rumaysan yahay in dagaaladaas ay ka dhasheen khasaare kala duwan walow aan faahfaahin dheeraad ah ka helin golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ka hadlay dilkii ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku khaaruujisay guddoomiye ku-xigeenkii degmada wallaweyn tafaasiisha warkaas waa kan wariyaheenna cabdulaahi yaasiin jaamac soomaali afhayeenka golaha dhaqanka islaamiga ee gobolka shabeellaha hoose suldaan maxamed mayo abuukar oo ugu warramay idaacaddan islaamiga ah alfurqaan ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey dilkii habeen hore loogu geystay degmada wallaweyn guddoomiye xigeenkii dhanka maaliyadda ee degmadaasi waxa uu sheegay ninkaasi dhibaato ku hayay dadka deegaanka islamarkaasina uu la shaqaynayay ciidamada maraykanka ee fadhigoodu yahay garoonka diyaaradaha ee beledoogle si fiican ayaan oga warhaynaa haddaan nahay golaha nuqabada ee walaayada gobolka shabeellada hoose marka dhacdadaas waxay ku dhacday wanlaweyn marka ninkaas hadda guddoomiye ku-xigeenka oo macnaha maxay ahayd ahaayo dhanka maaliyaddana qaabilsanaa degmadaas wanlaweyn nin macnaha maxay ahayd wuxuu ahaayo dhib badan oo haddana wax badan la shaqayn jiray qolyahan bangrafta muddo ku dhawaad shan sano marka dhibaatooyinkiisana wax iska badan ayay ahaayeen ilaahay subxaana watacaala shartiisii ummadda dhaafiyey oo degmadaasna wax badan ka joogay dhib badan macnaha maxaayad meesha ka jiray oo ummadaas macnaha maxaayad uu wax badan kala hagaayay mar oo had dartaan in muddo ah ku dhowaad dagaaladii meelaha ka dhacay kadib isagaaba toos guddoomiye meesha ka ahaa haddana mar dhow ayaa meesha xilkeeda laga qaaday oo guddoomiye ku-xigeenimadiisa ayaa loo soo celiyey marka hadda muxuu ahay isagoo hadda guddoomiye ku-xigeenkaas ah oo dhanka maaliyaddana qaabilsan qolyahan bangaraaftana la shaqeeyo sidii uu ilaahay ummadda sharteeda ku dhaafiyo macnaha kusii mahay dilka loo geystay maxamed cabdulaahi koosto gudoomiye xigeenkii dhanka maaliyadda ee degmada walaweyn oo ay fulisay xarakada shabaab almujaahidiin waxa uu argagax geliyey qaar badan oo saaxiibadiisa ka mid ahaa oo ay wada shaqaynayeen marka waxaan leeyahay kuwa hadda joogo oo maanta ummadda sharkeeda ka shaqaynaya guddoomiyaha nahay oo gaalo kalkaalka oo gaalo la jiro waxaan leenahay ka waantoowa waddadan waddo baxsan waayo kuwa saaxiibadiina habeen iyo maalin ay waddadaas kusii socdaan adinkana ilaahay u toobadkeen oo kasoo laabta ayaan leeyahay macnaa kuwa hadda macnaha ku jiro ficiladaas haddii kalena shalay mid xalay ah mid saaxiibkiina tegey maanta ama beri adinkaa ku xigo macnaha waxaan leenahay wax badan isdabaqabta ilaahayna u toobadkeena oo macnaha maxay dariiqa xun oo maanta gaalo kalkaalka aad la jirtaane ilaahay uga soo laabta ilahay u toobadkeena
afhayeenka golaha ku dhaqanka shareecada islaamka ee gobolka shabeellaha hoose suldaan maxamed mayow abuukar sidoo kale wuxuu soo hadal qaaday duqayntii dhowaan maraykanku uu ka geystay degmada jilib ee walaayada jubbooyinka halkaas oo saddex carruur ah uu ku dilay suldaan maxamed mayow abuukar ayaa u tacsiyeeyey ehelada carruurta maraykanku gardarrada ku dilay waa ilmahaas ilmo soomaaliyeed ummadda muslimka soomaaliyeed ay ka tageen intaas ummadda soomaaliyeed kullina ugu tacsiyeynayna ee waalidkii dhalay khaasatan waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala shafeeca allah idinkaga dhigo maanta maxay ahay ummadda soomaaliyeed ay ka maqan yihiin ciyaalka insha allahu dhibkaa iyaga loo geystin xanuunkaas ilmaheni waa kuwa baxay xanuunkan annaga dhan uu nugulooda dhacay uuna haystaa waana ka xunnahay waana cambaaraynaynaa marka waxaan leenahay waalidkiiay ka tageen ilaahay ha idinka samir siiyo bedelkooda kheyr qaban allah keeno berina kuwii jannada idinkaga adeega allah ka dhigo marka waxaan leenahay maxay ahayd ciyaalka dayac ma ahano rag ayuu ilaahay siiyey oo u aari doono waxa maraykan maanta uu ka geystay taasna insha allahu maxay looga maamusi doono waana cambaareynayna falalka guracan oo maraykanka ku hayo ummadeena hilib dad badan masaakiin beeraley micnaha muxuu ahaye kalluumaysato niman micnaha maxay wax walba ayuu ku duqeeyey wuxuu ummadda u kala meel dayday ma jirto maxay dhinac walba gobol walba hadda gobol uu dhibaatooyinkaas iyo musiibadaasna uu ka geysana ma jirto laakiin insha allahu waxyaabaha isaga uu noo geystay isagay ku dambeyn doonaan hadduu ilaahay ka raali noqdo maraykanka ayaa duqaymaar xandaraa waxa uu ka geystaa gudaha soomaaliya laakiinse waxaa xusid mudan in xarakada shabaabul mujaahidiin ciidamadiisa ku sugan soomaaliya iyo weliba kuwa shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ee danihiisa ka shaqaynaya waxaa magaalada cerigaabo ee gobolka sana'a ka dhacay isku soo bax looga cabanayo qiimo koror dhanka biyaha ah faahfaahinta warkaas waa kan waryaheenna maxamed cali aadan magaalada cerigaabo ee gobolka sanaag waxaa maalintii shalay ka dhacay isku soo baxay dhigeen dad u badan dhallinyaro kuwaasoo ka soo horjeeday ciriiri dhanka biyaha ka haysta magaalada dhallinyaradan oo isugu jira rag iyo dumar oo isugu soo baxay fagaare ku yaala magaalada cerigaabo ayaa ka cabanaya biyo la-aan haysata qaar ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada waxay sheegeen in ka badan kun iyo shan boqol oo qof inay haysato biyo la-aanta wuxuu daaran yahay ka hadalka helitaanka biyo jaban taasoo aannu igmadnay golaha deegaanka ee degmada cerigaabo inayna siiyaan sarfijstan waxaa loo yaqaano adeeg adeeggaas waxaa looga baahnaa oo ka mid ah caafimaad taya leh waxbarasho jaban iyo biyo jaban eexan ka badan kun iyo shan boqol oo qof kuwaasoo ka mid ah xaafafka xaafadaha iyo qoysaska magaalada islamarkaana inaynan haysan biyaha iibsan karayaan haddaan marka koowaad ka hadlo dadka ay saamaysay qaalsanaanta biyuhu kow iyo laba laguma soo koobi karo waxaa jira dad aad u da'yar oo aan haysanin lacagta ay ku goosan lahaayeen biyaha
magaalada ceerigaabo dhallinyarteedu waxay baryahanba ka shaqaynayeen sidii ay u muujin lahaayeen dareenka bulshada dadka nugul ee biyaha ku dul fadhiya islamarkaana aan biyo jaban helin annagu maanta waxaannu gudbinnay farriintii bulshada weli waxaannu ku taagannahay inaannu waxayaga iyo waxaan xaqa u lahayn sifihii sharciga ahaa ku raadsanno waxaad aragtaan halkudhigga idin wada muuqda cergaabo waxay rabtaa biyo jaban dhallinyarta iyo bulshada degmada ceerigaabo oo iskaashanaya waxay sameeyeen inay sameeyaan saxeexa kun iyo shan boqol oo qof marka baahiyaad badan baa jira oo aad u baahsan codka dhallinyaradana uu guulaysanaya insha allahu tacaala maamulka somalilan ayaa canshuuro xaddhaaf ah ka qaada dadka ku nool dhulka uu ka arrimiyo iska daa inuu wax u qabtee wuxuu ku qaaliyeeyey qiimaha korontada iyo biyaha shariif sheekh axmed madaxweynihii dowladdii kumeel gaarka ayaa sheegay inuu wakhtiyada qaar isaga shakiyey inuu yahay nin dabaal ah wariyaheenna maxamed ciise ayaa inoo faahfaahinaya madaxweynihii dowladdii ku-meelgaarka ahayd ee shariif sheekh axmed oo ka hadlayey kulan shalay ka dhacay magaalada muqdisho ayaa muujiyey inuu ku wareeray doorashada ay dowladda federaalka sheegto inay qabanayso wuxuu sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka uu doonayo inuu muddo kororsi sameeyo isagoo ku eedeeyey inuu yahay nin kursiga aad u jecel hanti badanna ka helay isagoo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu xusay inuu ku jahwareeray hadallada ka soo yeeraya dowladda federaalk iyo siyaasiyiinta qaar ee ah waxaa la qabanayaa doorasho qof iyo cod ah sida waddamada reer galbeedka ani mararka qaar waxaan isweydiiyaa shariifow amaad dabaal tahayba sidaasi waxaa yidhi shariif sheekh axmed ani mararka qaar waxaan isweydiiyaa shariifow amaad dabaal taaba doorasho qof iyo cod ah aniga waxaan u fahamsanaa midda oo reer galbeedka ka dhacda saa sooma maxay u baahan tahay taas waxay u baahan tahay security waxay u baahan tahay dhaqaale waxay u baahan tahay dadka in la tiro koobo waxay u baahan tahay dadkii shaqada qaba lahaa in la tababaro waxay u baahan tahay yacni cadaaladda iyo nasaahadda ay ku dhacaysa in la wada ogyahay billaahi caleyk goormaa la samayn karaa waxaas aniga dadka nig ninka ugu adkaysi badana ah haddaad dhehaysin farmaajo ha noo joogo ilaa intaas laga gaaraayo ani waxba kama qabo laakiin waxaa ogaanaysiin labaatan sano xataa laguma qaban karo marka macnaheedu waxaa waaye boqortooyaan ka hadlaynaa xataa dowlad kama hadlayna boqor maan duubanaa saas ma yeelaynaa hadalkan ka soo yeeray shariif sheekh axmed ayaa ku soo aadaya iyadoo dowladda federaalka ay xaalad xun ka dhex jirto islamarkaana u qaybsameen qolo kursiga isku dhejinaysa iyo qolo rabta inay keridato xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhowaan sheegtay in xaaladda ka dhex jirta dowladda federaalka ay ka markhaati kacayso inay yihiin dad calooshood u shaqaystayaal ah oo aanan ka shaqayn maslaxadda ummadda Soomaaliyeed hoos u dhac ayaa ku yimiday miisaaniyaddii ay dowladda federaalka siin jirtay hay-adaheeda ammaanka tan oo ay walaac ka muujiyeen xildhibaanada waa kan wariyaheenna axmed xasan goodax oo inoo faahfaahinayo qodobkan wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka ayaa shaaca ka qaaday inay dhintay miisaaniyaddii horey loogu qoondeeyey laamaha ammaanka ee dowladda federaalka xilli uu wasiirku ka hadlayay kulan baarlamaanku uu ku yeeshay maalintii shalay ayuu shaaca ka qaaday inuu soo wajahay culeys dhaqaale arrintan ayaa waxaa ka hadlay xildhibaano uu ka mid yahay wasiirkii hore ee amniga cabdirasaaq maxamed hay-adaha amniga iyo difaaca qarashkoodii waxaa meesha ka muuqato inuu hoos u dhac ku yimid talkalkii loogu talagalay wax ka yar ayaa meesha ka muuqda oo boqoliyo siddeetan iyo boqoliyo soddon iyo siddeed kun ayuu hoos u dhacay waxaanan ognahay haddii yacni priorities la fiirinayo meelaha ugu muhiimsan ay tahay in yacni ku-talagalka wax marka laga bedelayo lagu garo inay tahay amniga waa la socotaan hadda qarax inuu dhacay oo uu ka dhacay dekedda agteeda wasiirka hadalkiisa haddaan qaadano oo aan dhahno siduu noo sheegay oo ah ciidamo ayaa la qoraa ciidamo haddii la qorana waxaan aaminsannahay inuu korag uu meeshaas ka imaanayo marka waxaan rabaa nusqaanka ku dhacay lacagtii hay-adaha difaaca iyo amnigana inuu inoo kala caddeeyaan rabaa dowladda federaalka ayaa waxay haatan maraysaa marxalad kala guur ah iyadoo la kala boobayo dhaqaalaha baarlamaanka etoobiya ayaa hadal digniin ah u diray qowmiyadda tigraaga kadib markii ay muujisay colaad ka dhan ah dowladda waddankaas cabdisamed cabdulaahi ayaa inoo faahfaahinaya qodobkan ismaamulka tigreega oo ka mid ah maamul goboleedyada ka dhisan dalka itoobiya ayaa maalmihii lasoo dhaafay waday qorshe ka dhan ah dowladda itoobiya tigreeg ayaa waday dadaallo ay ku sameynayaan nidaamka madax bannaan dowladda federaalka ah ee ka jirta magaalada adisababa waxaana arrintaas degniin ka soo saaray baarlamaanka xabashida itoobiya war ka soo baxay baarlamaanka itoobiya ayaa degniin loogu diray ismaamulka tigreega oo ku aadan inuu qabanqaabiyo doorashooyin madaxtinimo oo aysan ka warhayn dowladda gudoomiyaha baarlamaanka xabashida itoobiya ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqa uu wada ismaamulka tigreega uu baalmarsan yahay waxay ku sheegeen dastuurka u degsan dowladda itoobiya dowlad goboleedka tigreega xaq uma lahan inuu qabto doorashooyin khilaafsan dastuurka u degsan dalka itoobiya waa in isdegdeg ahi u joojiyaan xadgudubka siyaasadeed iyo midka dastuuriga ah oo ay galeen ayaa lagu yiray war ka soo baxay baarlamaanka oo ay xaruntiisu tahay magaalada adisababa madaxweynaha ismaamulka tigreega ayaa dhowaan jeediyey hadal walaac ku abuuray xabashida itoobiya waxaana uu ku hanjabay inay ka tashan doonaan dowladda itoobiya haddii aysan si deg deg a u xalin xiisadaha siyaasadeed iyo kuwa amni darro ee ka jira waddankooda tan iyo bishii lasoo dhaafay markii nin fanaan caan ahaa lagu dilay adisababa ayay sare u sii kaceen rabshadaha waddankaas ka taagan kuwaas oo sababay dhimashada boqolaal qof iyadoona xabsiyada lagu goray siyaasiyiin ka soo jeeda qowmiyadda oromada waxaana ugu caansanaa jawaar maxamed halka warkaas aad kala socotaan waa idaacaddii islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambayntiina in ka badan toddoba boqol oo caruur ah ayaa lagu afduubtay gudaha waddanka kenya iyo dhulka soomaaliyeed ee n f d wasaaradda caafimaadka dalka kenya ayaa sheegtay in bilihii lasoo dhaafay ay kordheen tirada carruurta la afduubanayo kuwaasoo loo adeegsado shaqooyin gaar ah iyo arrimo kale wasiirka caafimaadka dalkaas oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa sharaxaad ka bixiyey tirada carruurta ah ee la afduubtay muddooyinkan taasoo uu sheegay inay aad u soo bateen simon oo ah wasiirka caafimaadka dalkaas ayaa sheegay inay xaqiijiyeen in muddooyinkii dambe gudaha magaalada nairobi laga afduubtay ku dhowaad toddoba boqol oo carruur ah kuwaasoo sida uu sheegay loo adeegsado shaqooyin gaar ah iyo in la iibsado dhanka kale wasiirka ayaa sheegay in arrintan ay keentay dhaqaale dari ka jirta waddanka isagoona sheegay in cudurka koronafirus uu dhibaato ba-an ku hayo dalkiisa dhulka soomaaliyeed ee n f d ayaa ka mid ah meelaha laga afduubto carruurta waxaana celcelis ahaan sanadkii halkaasi laga soo xadaa carruur ay tiradoodu gaarayso ilaa boqol carruur ah dalka kenya ayaa ka mid ah waddamada ugu baahida badan afrika waxaana dalkaasi ka jirtaa macluul adag iyadoona hadda uu lugaha la sii gelayo fakhri dilooday dadka kenyaatiga ah warkii subaxnimo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan dhegaystayaal waa nagaynta